asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaddaawadayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa barnaamij gaara oo ku saabsan madaxda maamulka khaatimo buuhood lagaga dhawaaqay in ay xiriirkii u jareen dowladda federaaliga ee soomaaliya islamarkaana ay si weyn uga horjeegteen heshiiskii garawa ku dhex maray dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo weli maamulka puntland waxaana maamulka khaatimo ay sheegeen in heshiiska ka dhacay garawe aanu u oolin deegaanada khaatimo islamarkaana aanu khusaynin waxaa walaalkaa ka hadlay wasiirka warfursinta maamulka khaatimo axmed xaaji cali iyo weliba wasiirka arrimaha maamulka khaatimo axmed maxamuud doolaal maxamuud cali faarax wasiirka deegaanka maamulka khaatimo waxaana hadalka soo xiray oo si weyn halkaas uga hadlay madaxweynaha maamulka khaatimo steed mudane brofesor cali xamed galay shirka aanu shirray waxaanu ka shirray arrimo fara badan oo soomaaliya iyo khaatimo ahaanbanna kuseeya heshiisyada iyo barnaamijkeeda sheegaya kuseeya dhinacyo badan taabanaya arrimaha go-aamaanu ka soo saaray khaatimo haddii aanu nahay inaan caddayno mowqifka aanu ka taagannahay shirkan ka socday ee maalmaha ballawaday ama mudaba soo diitamaya marba qaabu dhacyi iyo gabagabadiisu meesha marayso awda loo muuqatoyun baanu caddaynaynaa mowqifka aan ka taagannahay shirkaa garowga meesha la yidhaahda ka dhacay maamul khaatimo haddaanu nahay horta annaga waxba nagama kuseeyaan shirna majela ama nalagu majelayay miyihi aqoonsiga taleex markii laysugu yimi dhammaan waxaanu kala noqonay qaab dhaqameed iyo qaab maamuulba puntland iyo heshiiskii aanu la galnay ninety eightkii ee lagu dhistay formationkii puntland annagu khaatumaanu ka noqonnay waanu kala noqonnay maanta waxa lagu soo celiso ciddii foomgaraysay ninety eightkii baa shir soo wada saaraysana wax allaale wax jiraya wax noola cuntumayaa ma jiro qodobkaas isagu saas u cadyahay waa kaleer kasta waxa ka soo baxayna ma ogoleen waxaan labeeyaa shirarkii badnaa ee aanu qabsannay kaleex ku qabsannay saaxdheer ku qabsannay ballacad ku qabsannay waxaanu ku samaysanay dowlad golayaasheedii leh mid dhaqan leh mid maamul leh mid baarlamaan leh disoorkeedii iyo barnaamijkeedii iyo wax allaale wixii maamul foolgalayn lahaa waanu samaysanay haddii ummaddu iska indhasirsanaa noo kama indhalin wax iyagii waa noo cadyahay kaasaa noo shaqeeya kaasaa na masila cid ogol iyo cidiidanba cid xabad u sigata iyo cid fikir iyo qalab kula dagaalami kara maamulka khaatimo haba yaraatee ma soo dhaweynayo arrimaha lagu gaaray halkaa waxaa muuqda oo aada iyo aada la yaabu leh waxaa laga hadlay wax la yidhaahdo four bay five oo aynu ognahay inuu qabaayil ahaayo dowladada soomaaliya ay kusoo socotay ha laga hadlaya sida looga hadlay misna waxaa ku cadhaysiisay in qabaayil qabaayil hoostegaya ay jiraan warmageyna aanu cidaanu hoostegayno iyo inaanu qabiilnimadeeda iyo deegaankeeda ku hoortegaynaa ma sugo wii khaatimo way waanu ka soo horjeednaa dhammaan international community iyo maamulada isugu yimi garowga ee waxaan soomaali u bislaan ku cuntanay annana waanu ka soo horjeednaa mana aqbalayno mana aanu qaadanayno taas waxaan kusoo gabagabaynayaa oo wasaarada kalena ay ka hadlayaan qodobadii sirka iyaga ka soo baxay laakiin waxaan anqalangaraynayaa oo wasiir warfaafin ahaan ay sheegayaa heshiiska ka dhacay garowga inaanu khaatimo oo dhaqana ugu oo maamulka ugu oo haba yaraatee waa taas waa qodobka wasiirada kale ayaa meel kasta joogto haddaanu nahay maamulka maamul goboleedka khaatimaysteed of soomaaliya in dowladda soomaaliyeed aanay maanta waxay ugu filan tahay iyo waxay u hayso oo oo mas-uuliyadda aanay jirin ummadda soomaaliyeed waxaanu caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa in dowladdaas soomaaliyeed ay maanta ay gartay ama aanay mas-uul waxbaba u haynin ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaanu caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa meelay joogtaba in mas-uuliyaddii iyo madaxnimadii iyo wixii loo idmaday ee u haytay ummadda soomaaliyeed in lagala wareegay oo ay kala wareegeen hay-ado aada halkay ka arkaysaan ka arkaysaan waraaqaha ka akrinaysaan qoraallada la soo saaray ka arkaysaan telefishinada hay-adahaas oo ah kuwa heshiiska saxeexday heshiiska kala kala saxeexday kuwa markhaatiga ka ah iyo kuwa damaanadda qaaday saddexdaa ay u qaybsan yihiin waxaanu mar labaad u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed in aysan maanta wax mas-uuliyada wax xila waxay gacanta ugu hayso waxay u qaban karto meelay gaadhsiin karto midna aanu jirin
sideed soomaaliya waxaanu maanta halkan ku go-aansanay xukuumadda uu go-aaminayay madaxweynaha cali khaliif galayd madaxweynaha maamulka khaatimo soomaaliya waxaanu go-aansanay in aanu markaanu aragnay heshiiska xaaraanta ah ee ka dhacay magaalada garoowe markaanu aragnay inaan dowladda soomaaliya waxba gacanta ugu jirin damaanadna qaadi karin danaha ummadda soomaaliyeed waxaanu go-aansanay inaanu si toosa xidhiirkayaga uga qabtay dowladda dhexe ee soomaaliya maanta laga bilaabo bisha april ay tahay afar inaanan ka mid ahayn lix ay tahay bisha abril inaanan ka mid ahayn dowladda dhexe ee soomaaliya midnimadii soomaaliya horena waa ugu dhimanaynaa haddana waa ugu dhimanaynaa halkeedii bay noo taagan tahay laakiin waxaan go-aansanay inaan maamulka xasan sheekh maxamuud uu madaxda ka yahay wax dibindaabiye ah intii jiray aan uu wax dibindaabiye ah mooye aan ugu tallayn wax kale dadka degan gobollada sool kanaag iyo cayn waxaan kaloo go-aan ku gaadhnay inaanan ka mid noqon doonin doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka aanan wax shaqaa ku lahayn aanan u dirsan doonin xildhibaano ama golaha sare ha noqdeen ama aqalka baarlamaanka ha noqdeene maadaama aanu dowladda iyo dowladda dhexe u aragnay mid aan iyada laftigeedu shaqadeeda ku fillayn gacmahana ka taagatay waxay ummadda soomaaliyeed ugu fillay maantana ay hawsha ay qaban lahayd ay gacanta ku hayaan hay-ado kale oo aan maanta dan u wadin ummadda soomaaliyeed gebi ahaanba marka go-aankaygu waa waa taa dowladda dhexe waanu ka gacan taaganay ummadda soomaaliyeedna waa u sheegaynaa inaan dan soomaaliyeed muqdisho lagu hayn baanu u aragnay dadka ummadda soomaaliyeedna u gudbinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم ودينا صحافته والسلام يا دتك دعوانا تلفزيونada tan meelaha wadanada kala gedisan ku yaala na waa wada salaamayaa waa maqlayseen waxa raggan ka midka ah golaha wasiirada ee khaasimo qodobadan ay ka hadleen shirka lagu qabtay magaalada garoowe ee labadaa nina marna ilmaadeerka ah marna isu seediga ah ay waxa ay ka doodayeen ee maleegayeen heshiiskana ay ka soo saareen annaga naba khuseeyo waxay noo yihiin waxay yihiin ee dadka kan reer khaatimo sool iyo sanaag iyo caynna u yihiinna hadda cidina kuma khasbin laakiin iyakaa si cad u tusay inay cadowda ummadda yihiin dadka yihiin inay u soo banbaxeen inay dilaalaan qadiyadda dadka inay iyaku dilaalaan inay ku shir tagaan in adowgu dhaxalkoodii ay iyaku dadkii lahaa dhaxalka goorjoogoda yihiin ay rabaan inay duujiyaan xuquuqday dadku lahaayeen aayatiinkooda inay ka taliyaan hadda dadka duujiyayaan dad wax ay hayaan oo ku mutaysteen inay ku sheek ku sheegtaan inay iyaku mas-uul ka yihiin annagu ma aragno sidii wasiirku uu u sheegay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed heshiis waa jiri dadka reer sooliya sanaagna waa ka qayb galeen shirka ah waxbaa la kala saxeexday wixii wax xirgelay maaha ummadduna waxay go-aansatay bishii janawari laba kun iyo labaiyo tobankii inay iyo aayahooda ka taliyaan maamulkooda samaystaan wax la madhoodheeyeyna ma ahayn waxaa isu yimi oo adduunku uu la socdaa dad afar shan kun ah yaa bil joogay magaalada falaax kuwa dibadda ka yimi isimadoodii oo dhan cuqaashoodii boqol kiiba shan iyo toddobaatan sideetan culamaauldiintoodii waxgaradkoodii guuta koowaad ama ururada haweenka dhalinyarada waa loo dhammaa kuwaasaa go-aansaday kuwaasaana xaq u lahaa inay yidhahaan maamulkaygaan samasan isagii baana jira isagii baanu hadda nahay laa ikraaha fi diin cidnagu khasbi kartaa wiilashaasi waxa ay meeshaa ku kala sudeenna waxa nakana anfacana maaha wax dadka iyaga hoseeyana maaha intaa waa isla garan waxa haddaba na dhibayo oo aad iyo aad iyo aad noo dhibayo oo kor iyo hoosta aan ula hadalnay madaxda dowladda federaalka madaxweynaha xukuumadda wasaarada ka tirsan golaha baarlamaanka bilay nagu qaaday inaanu u ergeyno inaanu u dan sheegano waa laga waayay waa u dhabar adeegnay waa ogeyn in wax dhaqa dadka suuliysanaag iyo cayn wax dhaqaa inay meeshaa gaaloodu inayan muuqan dadka iyagana horaan uga ugu sheegay haddana waa ugu celinaynaa dowladda federaalka ah wixii looga baahnaana ma qaban mana qaban karto awoodeediina maba leh wixii mas-uulnimo laga filayay ee ummaddan inay hoggaanka u dhufatana waa ka seexdeen waa ka danaysteen sidaa awgeed yaa hadda aanu ka badin weyna haddaanu golaha wasaarada ma xukuumadda kaasuma nahay kalsoonidii waa kala noqonnay maamulka xasan sheekh maxamuud martisa uga noqon mayno midnimada soomaalida iyaka marti ugama nihin wax aan ay qoosqooshayaan ay leeyihiin maamulaan samaynayna oo higsi baa la yidhaahaa nanama anfaco naguma filla danta ummaddana wax soo koobi kara maaha annaka tana khusaysa arrintayada walwalkaana waa qabnay awalba afar faatixa inay puntland noo soo dirta ma aanan filayn waxaanu kuu daraynaynay xamar in caqli la isticmaalo xikmadi ka muuqato laga waa sidaa awgeed baanu kalsoonida ugala noqonnay sidaa awgeed baanu ka tashanaynaa aayaha yaga waxaase noo muuqata ee qalinkan halkan lagu saxeexayo ee ayba u badan yihiin dadaan soomaaliyaba ahayn ee ay leeyihiin annakaaba ballan qaadinaan fulintooda waa waxaan meel kale ka dhicin waa waxaan dowladnimo iyo qarannimo dad matilayaa ayaan ogolaan taasayba la soo furfuri hadda weliba qosol bayba ku darayaa waa qosol gariir baan ku malaynaya waxaa annaga hadda noo muuqata dhib weyn oo annaka noo muuqato welwel weyn nagu haysa waa arrinta nabadgelyada aaggan ummadda ku nool garowe uma talin karto hargeysana uma talin karto xamarna warkeeda daa hadda halkan waxaa markaa ka muuqanaysa war dadka iyaga waxaanu ku xakamaynaynay ummadda soomaalidu waa midnimadeennaynu u dhimanaynaa midnimadeedaynu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaynaa waa ku qancinaynay waa ku xakamaynaynay way u duuqaateen way u dhabar adeegeen maanta inkastaanu warkaa haynay waaganaa ku baryey inaan xamarna dawo u hayn puntlandna mar horeba midniyaha ay soofaysanaysay inay rabto inay ku waaxyeyso oo ku googoosato dadka dhulkan ku nool waxaa muuqata hadda nabadgeliyo xumaa meeshan ka iman doonta hadda destabilization international community iyo intan meehanaanaysa meelaha wareegaysa waxay leeyihiin nabadaanu ka shaqaynaynaa quray meeshan haddii saa looga tashaday oo puntland inamadaasu ay labadaa inan ee maadeerka ah ay iyaku iyaku midna puntland matilaya midna xamar matilaya ay taa ku heshiiyeen hadda meel ay ku sugi karaan nabadgelyada aaggan hadda nabadgelyaduna kuma ekaanayso aaggan nabadgelyadu geeska africa oo dhan bay taabanaysaa geeska africa oo dhan bay taabanaysaa waxaa dhici kara oo aanu uga digaynaa cid allaale ciday nabadgelyada geeska africa husayso arrintaasu arrin indhaha laga qabsan kara maaha hadda mar ay xeedhiyo filaal kala dhaceen yaa la hadhadlayn doonaa oo xagjir baa yimi oo dagaal baa socda oo shiila madow baa la galay oo dhulkaa idinkaa leh ee waxa la qabto warooyinta kharash malaayiina lagu bixin lahaa hadda balaayadu daama la qabtay leedahay haddaba la qabto male war hadda haddii soomaali la yahay khaasatan iyo international communitiguba arrintaa waa uga digaynaa arrintaa waa uga digaynaa arrintaa mas-uuliyaddeeda way wadaagaan kuwa le annaka garantii garaynayno inuu shirkanu waxa lagu go-aansaday hirgalo haddama iyakaa garantii garayn doona nabadda iyo xasiloonida aagga annagu waa uga digaynaa dadka iyagana waxaanu u sheegaynaa haddaanu intaa aragnay horena u arkaynay haddana si qayaxan loogu dhawaaqay oo loogu hawlgelayo oo lagu fulinayo midda qure inoo furan waxa weeye inaan guntiga dhiisha iskaga dhigno in aynu gacmaha isqabsanno in meel walba carab iyo daan baa ugu dhowo ikhtilaaf waa iman karaa war wax gidigeen bay inaga wada weyn baa meesha yaalla waxaan dadkan ugu dhawaaqaynaa in ay meel uga soo wada jeestaan sidii dalkan lagu xorayn lahaa dalkan ciidamada jooga sidii looga saari lahaa midda laynaga rabo haddayan ciidamadaasi magaalo madaxda laascaanoo joogin waddankeenana boqol laba boqol oo baabuur marba meel walba u ordaynin hadda meeshaynu naallo ma ayna naallen waxa waajib markaa inugu ah waxa waajib inugu ah waxa waajib inugu ah inaan dagaal ka xigno waa dagaalna lagu khasbayo waa dagaal aanan anag aanan wadin waa colaad iyo dadkaa la shidayo waxlaala waxaanu anaku ka geysanay ma jirto fidnada meeshan ka socota cidda wadana waa aragnaa iyakaaba dhaqaalihii adduun weynaha oo u daldalayaa hadda meeshana waxaa laga akriyaa international community-gu civilizing mission yaadba moodaa sidii kun iyo sideed boqol iyo meelaha kun iyo sagaal boqol iyo markii afrika la qaybsanayay iyo adduunkaa kalaba hadda waxaa la lahaa adduunkaa waxaanu baraynaa ilbaxnimo dimuqraadinimo qofku inuu xuquuq leeyahay xuquuqal insaan war ummad dhan oo dhul ku nool yaanu hadda annaku ka mataatinahay in la gumaysto in la xasuuqo in mustaqbalkooda laga horjoogsado o la burburiyo kama yeelayno abaalna idinkuma hayno beri ka maalinna wixii ka yimaada hadda dadka meelaha joogjooga eele waxaan ka wakiilahay wadan hebel iyo wadan hebel hadda berriyoogu ma joogayaan arrintan markay isku dhabaqda ma joogi doonaan waxaan leenahay nabadgelyo xumida meeshaa aada moodo in la ysku bahaysanayo wala karishun iyana wax kula karishun iyana wax kula international community-gu waddankan waxay ugu soo warwareegayaan oo ilaa waktigii in cabdilla xasan ay lahaayeen faraha ka qaadi mayno strategic position buu joogaa wala strategic positionkaa la sheegayo heshiiskaa garowga inuu uga dara mooye wala nabad dadkan uma horseedayo uma sahaminayo waxaan markaa leenahay dagaal baanu ka xigaynaa xaq baanu u leenahay diinta islaamkana nagu noo faraysa dhaqanka soomaaliyeed baana faraya dhaqanka international community-ga diinta kiristaanka waxaa lagaga hadlaa just and just wars dagaallo xaq ku salaysan iyo kuwa aan ku salaysnayn dagaalka iyagu dagaal ku salaysan weeye bunna ka cafiyi mayno shacab ahaan iyo xukuumad ahaanna gacmahaanu isqabsanaynaa maanta laga bilaabana wadahadal iyo war dambood loo yaalaana ma ay jirto wixii hadda aan xukuumadaha hadda aan go-aansanay haddaanu nahayna xamarna xadhigga waa u jarnay puntlandna awalba khayr badan inagama dhexayn somalilandtan meeshan ku amarku taageynaysa iyo ciidamadoodana tallaabada ugu horreysaanu qaadaynaa awalla ku jiray haddana qaadaynaa ku dhiiranaynaa ku dhaqaaqaynaa waa kaas aada iyo aada baad mahadsanti